maanta laga soo daayay oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bishii shanaad labada kun iyo todobiyo tobanka waa xabsiga weyn ee magaalada hargeysa muddo intee leeg baad xabsigaa ku qaadatay coldono
saddex bilood iyo toban maalmood waa gartay marka maanta waa lagu soo daaya maxaa laguu sheegay marka lagu soo daaya
maanta muxuahay waxaan kusoo baxay oo lay sheegay cabiski madaxweyne baa laguu fidiyey ha cabiski madaxweyne la fidiyey ha haddaad bal dadka xusuusiso dacwadihii lagu haystay ee xabsiga aad ugu qaadatay saddexda bilood iyo dheeriga maxay ahaayeen marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay in mar labaad xorriyadeedii helo allah baan umahadnaqaya ilaahayn abuuray waxaan umahadnaqaya madaxweyne somalilan axmed maxamed maxamed jilaayo oo cafi sii fidiyey waxaa sidoo kale aan umahadnaqaya qof kasta oo garabsi taagay oo intii aan xidhnaa garab taagnaa dabcan waxa weye waa laga dheragsan yahay tani maalinta la xiray oo maalintaa kasoo noqday muqdisho kasoo laabtay oo aan ku sugna muqdisho doorashadii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo yani waxa xariguna wuxuu arrimo la xiriira doorashada iyo taageerada iyo tilitaanka halkaa ayay isugu soo biyashubanaysay waa gartay marka adiga sidee u arkaysay daban intaa iyo waxaa kaloo lagu dareemay anigu in maxaa kasoo horjeedo somalilan jiritaankeeda iyo qarannimadeeda runtiina mxuu ahay waxawey anigu somalilan kama soo horjeedo oo yani horena uman soo horjeedin laakiin fariinta qaladka laga fahmay waxay ahayd un in soomaali aan jecelahay wanaagooda oo aan ku dadaali jiray inay soomaali walaala yihiin marka walaalaynta soomaalida ayaa waxaweye halad dad badan ay u arkeen ama dadka qaar ay u arkeen ay umaleeyeen in aan somaliland aan kasoo horjeedo runtii somaliland kama soo horjeedin lakin cadowga somaliland ayaan kasoo horjeeday dabcan waxa weye waxa aan diidana aragtida markastaba ah in yani soomaalida lastusay iyagu cadow si yihiin intaas uma ku dadaalay anigu runtii intaas unbay muahay ayu ayu ayu ay ay ayaan markastaba dee muahay waana wanaag waana wanaag diinta islaamka farayso inay dadku ay walaal yihiin
waa gartay waxyaabihii markii aad muqdisho joogtay ee doorashadii madaxweynaha ay dhacaysay aada soo tabisay ee xarigaagana keenay maxaa kamid ahaa haddaad na xusuusiso walahi runtii waxa weeye ninku ama eedeymaha ay eedaintu muxuu ahay ay eedeynta ay horkeentay maxkamadda waxay ahayd madaxweynaha soomaaliya ee la doortay ayaad u haleyshay islamarkaana taageertay waxaana kasoo horjeesatay tegitaankaaga xalad iyo waxyaabii halkaa aad ka qaabatay iyo dadkii aad la damaashaaday iyo iyo calankaad xusay qaranimada somaliland ayaad kaga soo horjeesay sidaa ayay ayay ahayd eedeynta lahor keenay maxkamadda marka waxyaaba badan oo runtii lahor keenay ayaa sida maxkamadda oo eedaa laakiin cadaymo ayaa loo waayay siday qareenadoodu sheegeen oo horena weliku wareystay wax cadayna oo ku filan waa la waay waxaan ahayn cabdimaagu taageeray farmaajo islamarkaana xamar u waaday yani xeerarka caqabeedka somaliland iyo dastuurka somaliland waa laga waayay in tegitaanka xamar iyo taageerada madaxda caalamka inay dembi tahayna waa laga waayay waa gartay hadda cafiska madaxweyne ee lagu fidiyey maxaa ku qoraa ma aragta adigu
cafiska madaxweyne ilaa iyo hadda muxahay gacanta kuma dhigin laakin waa lay waramay oo waxa weeye ii fidiyey ii fidiyey cafis ayaan waxaa lay sheegay halkan waxaan doonayaa ilaa gabdo u sheego xabsigaan kasoo baxay waxaa jira ku jira dad yani muddadii ka dhamaatay ee lagu xukumay yani dad baa lagu xukumay toban sano tobankii sano ka dhamaadeen yani qaar in ka badan lagu xukumay intii ka dhamaatay oo laakin an xabsiyada ku jira oo yani u baahan dadkaasi inay xorriyadooda dib yeelaan maanta anigu xorriyadeedii waan helay magaalada hargeysa dhex maraya laakin dadka masaakiintaana waxa weye yani waxaan ku baaqaya madaxweynaha inaan ogeysiiyo somaliland iyo cid kasta oo naar dulmiga oo yani kasoo horjeeda cadaalad darrada ayaan maxaa doonaya iftiimiyo arrinka